waxaan tacsiye u dirayaa qoysaskii iyo qarankaba iyo ehelkii ay ka dhinteen dadkii maanta sida nasiib darrada ah ee talaxumada qeyb ka mida somalilan ka timid ay dadkaasi ugu dhinteen waxaan ilaahay ka rajeynayaa inta dhaawacaana inuu caafimaad siiyo maanta ummadda somalilan waxay muujisay midnimadeeda iyo in ay dalkeeda iyo qarankeeda iyo calankeedaba u midaysan tahay difaaciisa dhowridiisa iyo nabadgelyada iyo guddoomiye hore xisbi oo siyaasada guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhallinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo markaa waddadaa hala maro ee loo ogolaada guriga xafiiskaagii ka mudaharaad ama ka hadlayay u hamuumaya inuu suuqweynihii soo galo oo qarankii khalkhalgeliyo arrintaas waa su-aal taagan su-aashu waxa weeye maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa leg khasaaraha intaa lagu madgeliya khasaaraha intaa leeg waxaa geystay oo weliba ku sii adkaysanaya maantana nasiibdarrada arkay ka taagan tahay waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani waxaa soo raaca nimankaa oo kaaliyaalo ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyey inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareedha ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qas wadaya kuna calooda una haysta inay taa xisaanadu haystaan loo haysan maayo taa xisaanada dimuqraadiyadda innaga islaamka haddaynu nahay dimuqraadiyaddaynu waa xadidan tahay waxa ka sarreeya innaga oaynu aaminsannahay ilaahay koonkana abuuray wixii uu reebay uu xaaraantinimeeyey sideeda loo reebay dimuqraadiyadu fasixi mayso shareecada cadda islaamkuna waxaa kolka horeba baysa oo mabda'a koowaada marka ilaahay rumayntiisa ee rasuulkiisa laga reebo qofka bini-aadmiga ah naftiisa la ammaan geliyo xoolihiisa sharaftiisa waa kow iyo cirdigiisa intaba inay ka ammaan helaan waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan mid waa talada guddoomiyihii hore go-aanka uu gaadhay muddo sanad ku dhow horteed talada uu gaadhay midna waa tacabkii guddoomiyaha iminka xilka haya midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani maxaa dhacay guddoomiye hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaadhayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo ninaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maalin qura waxba ku tarin guddoomiyaha hadda jooga maxaa kalifaaya inuu saa yeelo guddoomiye hadda joogaa waxau helay xas xisbi aanu ku tabcin oo heerdaamo mooye aanu maalinna wax hiilo siinin oo uu si baylaha u helay dabeetana si uu xisbigaa u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan waayo guddoomiyaha joogaa hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaashii taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin labadaa qodob waxaa ka dhashay cadhadii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleenee ku dhabar jabeenee cod iyo xooloba saageliyeen iyo caqliba in haad cad ay fara maran kas waxaan intaa raacinayaanu sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aanu dhacaynin oo aan la ogolaaneyn mudaaharaad gobolada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe dhammaan ciidamada iyo dowladdana waxaa farayaa inay si xooggan ummadda hantidooda iyo dadka u nabadgeliyaan oo ilaaliyaan si ay diintuna farayso